walahi kulley ciidanka booliska gaarka ee mahayn ciidamada puntland oo gobolka foga ciidanka booliska caadiga iyo booliska gaarka iyo ciidamada nabadshugudi iyo milatarigahay mid kulley adawkaha nabadjiidka aya xafado baydhabo meel kumida waradikan walaagi oo matakafasaagaan marka dee ilaahay aa iska guulay dhibaatana makadeex dee adow ahayna adownimadiiyo shacabka soomaaliyeed ee dadka umatun walanqob ka fadhi ay ka dhibaateeyahayn kiti umatan alxamdulilah marka dumarka guulaysidi siqi oo walaas abaabulaay tahay insha allahu tacaala ciidamada amniga waa shaleeyana booliska booliska gaarka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee nabasugu diba madaxweyne moolaana amison bahdefi amaanka iyo xaqiijiyo marka haddii kulley ma dhaafa laakiin nimankaas adeegada oo shacabka dhibaateen fadaha insha allahu tacala intaba taano yaa yar dagaalamaan waayahay taliya weliba fadeeya howlgalka qaabka usandhi iyo weliba qaabka ciidanka iyo galantahanka dhikan rege markaas aad sheegtay in iyo damacsanaayeen in walyaabo qorxow iyo magaalada qeyb kumid ay dhikaan wallahi hadii kulley shacabka guudahaan koonfur galbeed soomaaliya iyo shacabka ka nool gobolka baayba waliku guhunaahin waa shaqeeya ciidamada oo nabadgelyada ilaaliyahay marka taas hadee shacabka oo la shaqeeya ciidamada yaa yaa isurtageliyin war kasta oo nimanka maleegahayanba guul hela marka dee hoog ilaahay aroona shacabka koonfur galbeed meel kasii rabaan la shaqeeya ciidamada lana sidii ookii ku daran yona shaqeey jiraan insha allah baaritaanka dareere wadi baaritaankaas ka guuleysada baha saxaafada laan bandhiga doona og ilaahay xaafad baydhow xaafad kumida
waayahay warar kubasan waliba ayo sheegahayaan in rige markaas damacsanaay in walyaabo qarxow iyo meel kumida magaalada baydhabo iyo gilyang iyo damacsanaay in saraakiil ku tirsan ciidanka booliiska gaarka koonfur galbeed iyo la beegsadaan arrimogaas may ku eralahay maadaama taliya ku-xigeenka ciidankaad eeta wallahi booliska gaarka ah jariida walba la beegsaya nimanka dhafracaariga diinlaawayaalka ah dhan kasta oo umatun dhaqaaqow oo damiir shayba shaqeeyaa oo walaha tawacyiga hata yaala iyo wala bakaado dhanba beegsadahayan marka war kasta oo waxyaalihii xalay weelen waxyaali osume walaay hodhaanya waala jareen le insha allahu tacala titi matabna ilaahay ay dadka guulay ilaahay ankamaadeenna taasi shacabka iyo ciidamada shal duwana kasugun deegaanka koonfur galbeed soomaaliya is garabsadahayaan marka walaay zaa'ida iyo walaay kala nafiyada ku sheega doonoob ilahay saasaan jeeda waayahay taliya xilliyadii indambey magaalada baydhabo maybal ku dareemay ammaan buuho xillaha miing in in walyaabo qarxo iyo meel dhikaan rigan markaas lala hariiriyo al-shabaab mayaha ka beegaad isleta wallahi ciidamada horta hundurahayaan shabaabna hadee tabarkalaba mahayta adiiba la socota deegaanada guud ahaan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliyaba weli doos in la dagaalamahayo ciidamada isgarabsadahaya xooga dalka soomaaliya ciidamada booliska gaarka ah iyo walaalaha amisom maadaama hadee nimanka naflacaari walaal wali aan helayin walmaarad nimay jidlooyi tuugnimo si wala hata iyo xalay haata usuug yahay laakiin weli shacabkana ciidanka ma hadiyaan qaabka iyo maarada nimanka maleegayaan qaabka waxaan sheegayaan si guudahaan shacabka oo dareemi in dawladda dad anfacaasa nimanka diinlaawayaalkan waqtijo dhamaadi ayay wadaan diin ahayna ogaadeen ciid ciidankan baleeyan guudahaan shacabka koonfur galbeed khaasatan shacabka hata uu kaduunsaday walen ka baaqayn oo la sheegaya ciidamada shal duwan ee amniga ilaaliyahay maadaama wadanka doorasho ligi madin nabad la helalay horumarna la helay taas shacabka aan lahaa ciidamada guudahaan walen ka baaqahay iyo ariha miinbed iyo la dagaalamaa nimanka cadowka jiifana walalka jiifa ciidanku in lagu saaro waa seexan marka guudahaan ciidamada banaanka jaroona iyo si hata howlin wadaan in lama jibaaraan dalkin aan lan hela nabad kala dambeyn iyo horumar insha allahu tacaala nimankun diinlaawayaalkan waqtiyo dhamaaday ditiona matawaas wabilaah gudi goof meelba galaan wala galay wabilaah taliya ku-xigeenka ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed maxamed isaaq aar case ayaa kaas hayay taliya iidaa maasanta